magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa maanta waxaa ka furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga ee urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika kaasi oo ay dhowaan ka mid noqotay soomaaliya shirkan waxaa furitaankiisa ka qeybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo daafuray wasiiro xildhibaano safiirada caalamka madaxda jaamacadaha dalka iyo aqoon-yahano ka socday bariga afrika iyo caalamka intiisa kale xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo daafuray shirka ayaa sheegay in soomaaliya ay ka jiraan fursado badan oo ganacsi
waxaan rabaa mar walba oon fursad helo inaan ku celiyo oo aan halkan uga mahad celiyo dalalka toddobada waddan ee suuqa nooga horeeyey nagu soo dhoweeyey na garab istaagay inaan muddo kooban aan uga mid noqonno suuqa noo oggolaaday waxyaabihii naga dhibnaana na tusiyey nahoga tusaaleeyey ee yidhi waxaan i yarkaana soomaaliya way iska soo kabaysaa oo raalli nooga noqday aada iyo aad ayaan mar kale rabaa inaan uga mahad celiyo soomaaliya waa waddan runtii fursado badan leh laakiin haddana duruufo badan iyo caqabado badan la soo kulmay muddadii sanadihii lasoo dhaafay ee soddonka sano ahaa soddon sano dabcan waa waqti aada iyo aada u dheer cimriga bini aadamka marka lagu fiiriyo waana waqti aada u gaaban cimriga ummadaha marka lagu fiiriyo soddonkaas sano dhammaantiis khasaaro ma ahayn burbur iyo halaag iyo dagaal sokeeye iyo barakac iyo dhibaatooyin badan way lahaayeen laakiin haddana waxbaa laga bartay dadka soomaaliyeed waxbay ka barteen sida loo noolaado duruufaha adag loogu noolaado duruufaha adag dhexdoodana looga soo saaro nolol qurux badan ayay ku barteen maanta dadka soomaaliyeed maqaam kasta iyo meel kastoo ay dunida ka joogaan dad liita oo u hooseeya ma ahan wax badana waa naga dhiman yihiin dadaalkeedana waa ku jirnaa laakiin haddana waan waan muuqannaa waanan muuqan doonnaa haddii alla yiraa caalamka guud ahaan muddadaas aan dhibanayn aada iyo aad ayaana loo garab istaagay haddii ay tahay dhinac walba ee ummad dhibaataysan ay dhibaatada sidii ay uga bixi lahayd aada iyo aad ayaa muxuu naloo garab istaagay annaguna waxaan haatan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadanno sidii caalamka aan ugu soo biirin lahayn wixii annaga dhinaceenna waajibka ah haddii ay tahay wanaagga iyo khayraadka iyo maxaan ku rahdahay barwaaqada aan leenahay iyo hadday tahay firfircoonida dadkeenna iyo hadday tahay codkeenna oo aan ku kabno waxa saxda ah aanaan ku diidno waxa aan sax ahayn
si kastaba soomaaliya ayaa dhowaan noqotay xubintii sadeedaad ee ku biirta urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bulshada bariga afrika ee loo soo gaabiyo e a c